bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qayaalow waa afar iyo tobanka bisha seteembar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid ayaa carabaabay in xukuumaddiisu ay ku howlan tahay sidii loo casriyeey lahaa dekadaha dalka soomaaliya sibuu yidhi uu u kobco dhaqaalaha dalka master saacid ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ku howlan tahay tayeynta iyo sidoo kale inay ololo xoogan ugu jirto sidii loo casriyeey lahaa dhammaan dekadaha ay leedahay uu leeyahay dalka soomaaliya sibuu yidhi dalka soomaaliya uu tartan dhanka dhaqaalaha ula galo dalalka caalamka ee hormaray wuxuu intaa raaciyey in haddii ay shacabka soomaaliyeed gacmaha isqabsadaan lana midooba la horumari karo dekadaha dalka soomaaliya iyadoo aan cid kale lagu tashanin waxauna ra-iisul wasaaraha hadalkiisa kusoo beegmayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya ay wadahadallo kula jirtay dalalka hormaray sidii dekadaha dalka soomaaliya loo horumari lahaa dibudhisna loogu samay lahaa xilli haatan aysan dekadaha soomaaliya ka jira aysan u dhammaystirin qalabyada ay ku shaqeeyaan hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu imaanaya xilli dhowaan safar uu ku tegay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti uu kula qaatay kulan looga hadlayay sidii loo horumari lahaa dekadaha dalka soomaaliya dhigiisa dalkaasi jabuuti ayagoona isla meeldhigay in qorshaha ugu horeeya lagu dhaqaaqaya uu noqon doono in la hormariyo dekadaha uu leeyahay dalka soomaaliya hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaya xilli haatan dalka soomaaliya ay ka shaqaynayaan dekado dhowr ah kuwaasi oo qalabkii loogu talagalay aanan haysan amisom ayaa soo dhaweysay shirkii dhowaan culammada soomaaliyeed ugu soo gabagaboobay magaalada muqdisho kaasoo fadwo ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab ay ka soo saareen waxa uuna sheegay in uu yahay guul iyo horumar ay ku tillaabsadeen culimmo udiinka soomaaliyeed waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in la dhaqangeliyo waxyaabihii kasoo baxay shirkaasi dhowaan ugu soo gabagaboobay culimmada soomaaliyeed gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya afhayeenka ciidamada amisom korneel cali aadan xumed oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada muqdisho ayaa sheegay in loo baahan yahay in la soo dhoweeyo shirka dhowaan culammada ugu soo gabagaboobay muqdisho kaasoo waxyaabo wax ku oola ay ka soo baxeen sida uu sheegay waxa uuna sheegay amisom dhankooda inay soo dhoweynayaan arrinta u weynee dhacday waxa weeyaan xasaasiga siyaasadda soomaaliyeed iyo maskaxda soomaaliyeed meel kastoo joogtaba taabanaysa waxa weeyaan fatwadii ay culamaa udiinku maalintii dhaweyd ay ku dhawaaqeen ay markay dhowr cisho ka wada sheekaysteen culamaa udiinka iyo duqaytidii kale halkaasi joogtay aad baa loogu riyaaqay arintaas halka ay gaadhayso iyo shakiga ay ummadda ka saarayso maanta marka diin iyo islaamnimada la hadalqa amisom mar kasta waxay ammaanaysaa oo kor u haysaa dowladda federaalka ee soomaaliyeed dadaalka ay galayso iyadoo markastana ugu yeedhaysa intii ka qayb galaysa horumarkaasi sidii u siin lahayd iyadna ugu gudbin lahayd dadaalka ay u baahan yihiin cali aadan xumed afhayeenka ciidamada amisom ee dalka soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu guul usoo hoyatay shacabka soomaaliyeed ku tilmaamay shirka lix iyo tobanka bishani ka furmi doona magaalada baraasaris ee dalkaasi beljimka kaasi oo uu ku tilmaamay inuu yahay fursad mar kale usoo hoyatay shacabka soomaaliyeed fadhigaasi wuxuu muhiim u yahay uu u gargaari doonaa tacabkii ay shacabka soomaaliyeed iyo dowladooduba ay soo galeen ay halkaa ku soo gaadheen waxayna adkaynaysaa sidii horumarkaa la gaadhay hore loo sii wadi lahaa oo barwaaqo iyo horumar shacabka soomaaliyeed u gaadhi lahaa shirka ka furmi doona magaalada bruseles ee dalkaasi beljimka ayaa waxaa lagu wadaa inay ka qayb galaan dhammaan maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya iyadoona maanta wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha deegaanada jubbooyinka sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe uu ka ambabaxay magaalada kismaayo asigoona ku wajahan sida wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ay sheegayaan shirka bruseles ee dalka beljimka ka furmi doono howlgalla ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom maanta ay ka sameeyeen degmada afgooya ayaa gacanta lagu soo dhigay ilaa iyo labaatameeye ka tirsan rag ku libisan dariiska ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo lagu eedaynayo inay dhibaatooyin ku wadeen dadka ku dhaqan degmadaasi dadka laqa qabtay ayaa xabsiga loo taxaabay iyadoona baaritaano lagu samay doono waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey degmada afgooya ka socday ololo lagula dagaalamaya dadka qoryaha ku dhex sita shacabka halkaasi ku dhaqan gudoomiye ku-xigeenka ammaanka ee degmada afgooye ayaa halkaasi ka sheegay in ay soo qabteen dad aad u fara badan kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo labaatameeye waxa uuna sheegay in muddooyinkii lasoo dhaafayba howlgalka noocani ay ka wadeen degmada afgooye
horta sidaa la socotid magaalada waxaa ka jiray howlgallo oo yaantan ciidamada birmadka iyo guutashanaad iyo ciidankii booliiska gobolka iyo kii degmada ay ka wadeen nasiib wanaag waa lagu guulaystay in la xakameeyo qoryaha sharci darrada eh ee lala socdo magaalada howlihiina weli inta badan waa dhiman yihiin balse waxyaabo kale oo daafaha magaalada iska jira way jiraan taasna waxaan jecelnahay sida ugu dhaqsaha badan ayagana inaan wax uga qabano wallaahi ma yaraniyo ma yara maalin walba ilaa toban iyo ilaa dhowr iyo tobanaa lasoo qabanayay wixii ciidanka ka tirsanna waa nin walba digniina la siinayo oo meeshuu ka tirsan yahay ku faylo wixii dharka iskala dhistay ama qoryo iska wadayna ayagana xabsiyaa loo dirayay howsha howl noocaas ah wadadaas horta sideedaba guutooyinka way kala degan yihiin afgooy nawaaxigiisa guutashanaada u xilsaaran nawaaxigaasna guuto saddexaada mas-uul ka ah annaga wax shaqa aan ku leenahay ma jirto balse guuto walba taliyay leedahay arrintaasna in ciidamadaas waxaas ayaga maamulkooda u gari mahade axmed xasan ayaa carabaabay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo gaarayeen maamulka degmada afgooye cabasho ku aadan dad ku libisan dariiska ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo dhibaatooyin kala duwani ku hayay shacabka ku dhaqan gudaha degmadaasi halka aad warkaasi kala socotaan waa wardheer rediyo ayadoo maalin kadib lagu wada magaalada baraasalis ee dalkaasi beljimka inuu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha dalka soomaaliya kaasi oo ay soo qabanqaabisay midooda yurub ayna ka qaybgalaysa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa ururada bulshada rayidka ee ka dhisan gobolka banaadir si cad ay uga horyimaadeen ka qaybgalka kulankaasi ayagoona sheegay in dad si gaar ah loo xulay shirkaasi ay ka qaybgalayaan muxudiin xasan jurus waa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee ku dhaqan gobolka banaadir waxa uuna sheegay in aysan waxba kala soconin dad gaar ah oo la xushayna shirkaasi ay ka qaybgalayaan mana waxauna sheegay in aysan matelin bulshada rayidka ee ku dhaqan gobolka banaadir
waxba kaama socono hadii aanan anagu ku jirin yani looma daba in ciladayda iyo qaadajacda anigu hadda madahaayo laakiin shaqafooda sax ma ahan waxa waaye shaqafoodii buga ma ahan dadkii bulshada yani hogaanka u ahay ma ahan bulshadaiisa cidda hogaaminaysa waa la kasaa cidda wacyigelinaysa waa la kasaa cidda u dhabaladaysay labaatanka sana waa la kasaa kuwan jeebka laga soo baxnaha lagala yimido ma naqaano laakiin wax soomaali oo ladaha soo saara leenaha annaga laakiin waddo cadeelad maaha waddadaas waddo khaldan oo go-an oo si iyo qashin yaaliin aa lagu guri waayaa hadalka ururada bulshada rayidka ee gobolka banaadir ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalin kadib lagu waday in magaalada baraasalis ee dalkaasi biljimka uu ka dhaco shirka new deal lagu hirgeli doono oo dowladda federaalk ee soomaaliyana laga gacansii doono sidii dib u dhis loogu samayn lahaa dalka soomaaliya iyo hay-adaha ammaanka warkii oo aad kala socoteen wardheer rediyoa khayaarta qiimaha iyo qayaalow anaga intaa warka waxaa idin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta warka warka xiga aan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu